magaalada boston oo dhan xalay ilaa iyo shalay albaabada ayaa u laabnaa goobaha ganacsiga waxaana ciidamadu ay ka wadeen baaritaan ay guriguri u galayeen gudoomiyaha gobolka massachusetts governor devil batrick ayaa ku booriyey dadka inay guryahooda ku jiraan oo ay albaabada xirtaan laakiin xalay saddex iyo labaatan saacadood kadib markii uu soo gabagaboobay baadidoonka loogu jiray wiilka baxsadka ah johar tasarnayeef ayuu gudoomiyaha gobolka massachusetts qaaday amarkaasi ku dhowaada hal milyuun oo qof kusoo rogay inay guryahooda ku jiraan waxaana dadweynaha qaarkood markii ay telefishinada ka arkeen in wiilka lagu raadjoogay la qabtay ay isugu soo baxeen jidadka iyagoo damaashaadayay qaraxidii ka dhacay magaalada boston iyo saameynta ay reebeen ayaa cabsi ku beertay dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan dalka maraykanka gaar ahaan gobolka massachusetts injineer xuseen fiin waa madaxa maamulka xarunta boston islamic center waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan qaraxidii boston iyo saameynta ay ku reebeen colod aada iyo aad ayaad umahadsan tahay dareenkayga aada iyo aad ayuu kacsan yahay as soomaali ahaan marka koowaad mar kalabaad as muslim ahaan waxa weeyaan arrintan aada iyo aad baan uga xunnahay dadkan gobolkan iyo dadkan maraykanka aada iyo aad bay noogu soo dhaweeyeen halkan aada iyo aad baa dadka loo ixtiraamaa marka marka dhibaato noocaa la dhacdo siiba marka de adigii aada muslim tahay aada iyo aad bay noo saameynaysaa arrintaasi siiba waxay aada iyo aada u saameynaysaa dumarkeenna gabdhaheenna oo shacaacirta islaamku ay ka muuqato xijaabkii dee qaadanayo oo banaanka ugu baxaya raggu badanaa dee waxaa baladin waxaa yidhah dadkii iska dhex gelana laakiin dumarkeenii baa shacaacirta islam ka muuqata marka runaantii aada iyo aad baan waxaan walwal uga qabnaa dhinacii dumarka oan diidanaa inaan in dhibaato soo gaadho waxaan maqlayay habeen hore in gabar ka adeeganaysa meel dukaan weyn in garabka saa ugu dhuftay gabadhii gabadh caqli badan bay isla markiiba booliiska u wacday hadda waa la raadinaya ninkiis uradiisi xiso dhan waa la hayaa marka wallahi de waxa weeyaan adigu iska gara un dadkan waa dad ilbaxa un weeyaan isaga dhex noolnahay maahan haddii ay meelaha qaarkood ahaan lahayd dhegtaa dhiigana loo dari lahaa ma garat markaad fiiriso marka cabsidan aad ii sheegtay ee soomaalidu ay qabaan iyo muslimiinta guud ahaan markii waxan oo kale ay dhacaan waxaa laga yaabaa in dad xag jira oo iyagana dhinaca kale ah ay la xiriiriyaan waxyaabihii dhacay oo ay dhibaatooyin u geystaan ama ay hanjabaadyo iyo aflagaado iyo wax u geystaan marka sidee looga gaashaaman karaa bay kula tahay markaad fiiriso xuquuqda qofka maraykanka uu leeyahay iyo sharciga waddankan arrinta ugu muhiimsan soomaalida inay fahmaan la rabo waxa weye maraykanka waxa la ilaaliyo dadkan maraykanka ay ilaalinayaan maahan xuquuqda soomaalida ama xuquuqda islaamka waxaa la ilaaliyaa waa xuquuqda waddanka sharciga waddanka weeye maadaama ay taasi jirto waxaa aada iyo aada ugu boorinaya dadka soomaalida ah qof allaalo qofkii dhibaata soo gaadho qof allaalo qofkii si xun loo eego ama wax ama fisikali wax la gaarsiiyo waa inuu si deg dega ciidamada ammaanka ugu arrintaa ugu riboort gareeya ugu sheegaa haddaanad adigu arrintaas sameynin ogow waxaa lagu sameynayaa qof walaalkaayo adigoo kalaa marka waxaa fiican qof allaal qofkii dhibaato loo geysto inuu ciidamada ammaanka u sheego waayo marnaba lama ogolaanayo in qof dhibaato loogu geysto ciidda waddankan maraykanka amaal xuseen waa gabar soomaaliyeed oo ku dhalatay dalkan maraykanka kuna nool magaalada boston waxaan amaal sidoo kale weydiiyey dareenkeeda ku aadan waxyaabaha ka dhacaya gobolkooda asalaamu calaykum magacayga waa amaal xuseen gabar boston degan oo jaamacad ka dhigata oo soomaaliya oo muslime maraykanna waan ku dhaladay marka cabsida waxaan qabo waxa weeye in diinta islaamka si khaldan loo turjumay oo dad dhibaatay u geysanayaan waxoo kalan ka ka baqayaa gabdhaha muslimiinta in dadka dadkooda loo dhibaateeyo ama in la aflagaadeeyo ama in la xijaabka laga jiito ama diintooda wax in laga sheego markaas aada baan u baqdan qabnaa mar kasta oo ay qaraxyo ama falal argagixiso ka dhacaan dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ku jiro waxaa dareen uu galaa dadka muslimiinta ah oo sida ay amaal sheegayso laga yaabo in loo dhibaateeyo falal ay geystaan dad magaca la wadaaga laakiin aanay isku aragti ka ahayn falalkooda guracan waa kan sheekh yuusuf cabdi cabdulle imaamka masjidu taqwa oo ka tirsan xarunta boston islamic center dareenka aan ka qabno waxaa halkan ka dhacay waa dareenka muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay ka qabaan waa arrin aada iyo aada looga xumaado waxaa meeshan ka dhacay guud ahaan run ahaantii dad aan waxba galabsanin oo masaakiin ah ayaa dhib weyn la gaarsiiyey dadkaas waxa ahaadaan muslim ama keyrkiis qofka naftiisa waa xaaraam in la gooyo ilaa sabab sharciga in loo gooyo ma ahane arrintaas ayada ahna hadday ka dhacdo halkan iyo hadday waddan kale ka dhacdaba laba gooroba anagu dareen ahaan aad baan oga xunnahay waana cambaareyneyna waana arrin runtii nasiib darro aada iyo aada u weyn ah dadka muslimiinta ana iyagana way ku jireen oo dad muslimiin ah wax ku gaareen laftooda marka lamana kala saarno magaalada boston waa magaalo cid walba ay degan tahay waa gartay markaad fiiriso marka saameynta arrintan ay ku yeelan karto mujtamaca islaamka ee ku nool magaalada boston iyo guud ahaan maraykan maxay noqon kartaa walaalow saameynta waxaad moodaa already inayba bilaabatay saameynta ay ku yeelanayso run ahaantii hadda kaisas baana soo gaaray ilaa hadda dad magaalada medfor oo kale dad wax lagu gaarsiiyey gabar hadalla naciba loo geystay waana soo gaartay saameyn culus bayna ku yeelan kartaa gaar ahaan waxaan hadda ma naqaan investigationka weli wuu socdaa iyo baaritaanka hadday gaar ahaan muslim weeye la yidhahdo qofkii markaas geystay arrinta ayada ah runtii saameyn weyn bay ku yeelan kartaa aada iyo aada u weyn dad badan oo wax kala saaraynin baa jira oo dadkani wax idinma geysanin aana dhehaynin gaar ahaan haweenka muslimaadka ah shacaa'irtaa ka muuqata xijaab mataqana khimaar bay xiran yihiin masaajid baan leenahay waaweyn oo ku yaala stateka aad baan mataqaanay ugu dhex jirnaa wadanka oon u degannahay marka saameyn weyn bay yeelan kartaa waxaa la ii sheegay in maalintii jimco ahayd ee shalay masaajida magaalada boston aan lagu dukan marka arrintaa ma baqdin dadka ay ka qabeen baa inay masaajida tagaan mise magaaladii oo xirnayd iyo howlgaladii ammaankai ka socday darteeda bay u xirnaayeen walaalow waa sida dambe ood sheegtay waxay u xirnaayeen maadaama la yidhi magaalada hala xiro oo transportationki iyo wax walba ay istaageen aadna ay u kacsaneen jawiga aada u kacsanaa meel walbana la xiray xataa shaqooyin iyo iskuol iyo meel walba la xiray amarkaas ayada ah oo ka yimid governorka ama guddoomiyaha gobolka iyo dadkii la shaqaynayay ayay ku xirmeen waana runtaa laguma tukanin inta aan ogahay masaajida ugu muhiimsan kuwa aanan garanaynin waa dhici karta laakiin intaan ogahay oo masaajidkeenan uu ku jira jimco laguma tukanin guud ahaan muslimiinta dhibaatooyinka haysta waxaa kamid ah dad ayagiibaa dilaya oo muslimiintiiba dilaya laftoodii ama culimadoodii laynaayo ama madaxdoodii laynaayo ama dadkoodii waxtarka ah laynaayo in haddana muslimiintii lagu eedeeyo ayagii oo ayagii lagu mataqaana shabadeeyo waa dhibaatooyinka waaweyn oona haysta ay ka mid tahay dhinaca magaaladan washington jimcihii shalay oo dhan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa warbixino ka